mashruucan ay madaxda labada waddan ee kenya iyo etoobiya ay maanta sida wadajirka ah xarigga uga wada jareen ee magaalooyinka mooyaale kenya iyo mooyaale ethoobiya ayaa dadka labada waddan ka caawin doona isdhexgalka iyo horumarka labada waddan waddadan dheer ayaa isku xiri doonta magaalooyinka nairobi iyo adis ababa iyadoo aanan meelna lagu hakanin waxayna ka mid tahay waddooyinka ugu dhaadheer ee xiriirin doona waddamada geeska afrika barnaamijkan ayaana ka mid ah dadaalada ay madaxda labada waddan ay ku sii xoojinayaan ganacsiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya waddamada kenya iyo ethoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed oo weli dalkiisa uu wajahayo colaado iyo khilaaf gudaha ah oo maanta hadal ka jeediyey furitaankii waddada mooyaale ayaa sheegay in mashaariicda noocan oo kale ah ay dadka labada waddan ee ethoobiya iyo kenya ay ka caawin doonto ganacsiga dalxiiska iyo isdhexgalka labada waddan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo isagana dhankiisa bogaadiyey tallaabadan horey loo qaaday oo ay ka wada faa'iidaysan doonaan kenyaanka iyo ethoobiyaanka ayaa sidoo kale isagoo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya waxa ay kormeer ku tegi doonaan dhismaha tekadda laamu taasoo meel dhexa maraysa mashaariicdan ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay ka faa'iidaysan doonaan waddamada kale ee geeska afrika haddaba maxay tahay faa'iidada uu mashruucani uu u leeyahay labada waddan ee kenya iyo ethoobiya su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed guuleed simba oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ee kenya horeyna usoo noqday guddoomiye ku-xigeenkii ismaamulka isyeelow marka ulajeedada waxay tahay waxaa la rabaa hal meel in wax walba laga sameeyo tusaale ahaan cunshuur aruurinta dadka immigrationka ama isu gudbinta iyo wixii kaleoo calaaqaad u dhexeeya labada waddan oo xuduudda ku saabsan in hal meel oo magaalada mooyaale laga sameeyo waxaa loo yaqaanaa one stop border post marka taasaa maanta ka dhacday mooyaale waxaana filayaa marka in xiriirka labada wadan uu sii fiicnaan doono maadaama dowladda kenya ay mar aan saa u fogeen dhammaystir ku samaysay wadada dheer oo ka bilaawata nairobi ilaa iyo mooyaale oo laba toddoba boqol iyo konton kilomitr ku dhudhowaada marka wadadaas waxay xariirinaysaa nairobi ilaa adisababa waxayna kamid tahay wadada africa oo dhan isku xirta oo ka bilaawata cape town oo south africa ku taala koonfurta south africa ilaa qaaciro oo maaragtay wadanka masar marka waxaa loo yaqaanaa trans african highway waa wadada weyn oo africa oo dhan isku xirta waqooyi ilaa koonfureed oo africa marka taas maanta munaasabadda ka dhacday magaalada mooyaaley arrintaasay ku lug leedahay ulajeedadu ayna tahay calaaqaadka u dhow u dhexeeya wadamada deriska ah in maaragtay lasii wanaajiyo ama lasii hagaajiyo marka shirkaas wuxuu kamid yahay shirar badan oo maaragtay wadamada deriska lala samaystay uganda ayaa beri dhuxdaasa dowladda kenya iyo uganda ayagana heshiis noocaasa ay samaysteen oo cross border initiative saan ku ogsoon saan ogsoonahayna mar dhow soomaaliya iyo kenya iyadana maaragtay mandera in laga furi doono iyadana one border stop post in laga sameyn doono iyadana kadib markii la dhammaystiro ama la bilaabo wadada isiolo ilaa mandera toddoba boqol iyo konton kilomitr iyadana maaragtay hadda qorshaheeda la wado marka arrintaasa maanta mooyaale ka dhacday mashruucani ay maanta sida wadajirka ah xarigga oga jareen madaxweynaha kenya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa qayb ka ah mashaariic kala duwan oo ay sanooyin badan ka hor ay soo bilaabeen madaxdii hore ee kenya iyo ethoobiya iyadoo looga gol leeyahay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada wadan ee ethoobiya iyo kenya shirka maanta ka dhacay magaalada mooyaale oo ay isugu yimaadeen madaxda kenya uu hogaaminayo madaxweyne uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya axmed abi wuxuu ku saabsan yahay xargaha laga jarayo wada xiriir ama heshiis u dhexeeya dowladda etoobiya dowladda kenya oo muddo hadda socday in laga shaqeeyo arrimaha xuduudada iyo wada shaqeynta labada wadan oo loo yaqaano cross border initiative muddo hadda ka hor labadii kun iyo shan iyo tobankii bay labada madaxda labada wadan ay isugu imaadeen magaalada mooyaale oo in shaaca laga qaado heshiis oo ah in ay ku heshiiyaan labadan wadan dhinaca ganacsiga xiriirka dhinaca isu socodka dadka iyo walaaltinimo laba wadan marka maanta ayaa heshiiskaas si dhammaystira loo sameeyey oo xarigaha laga jiray hadda kastamka ama aqalka oo canshuur caruurinta ee u dhexeeya magaalada mooyaale etoobiya iyo mooyaale kenya guud ahaan madaxda gobolka ayaa wada qorsho ay ku doonayaan sidii ganacsiga iyo isdhexgalka dadka afrikaanka ahi la isugu furi lahaa iyadoo ay madaxda soomaaliya ethoobiya iyo eritereya ay sanadihii lasoo dhaafay iyaguna ka shireen sidii loo dhaqaajin lahaa mashruuca isdhexgalka geeska africa inkastoo wadamada kenya ethoobiya iyo kuwo kale oo geeska africa ka tirsan aysan qayb ka ahayn hindisahaasi khadar maxamuud xareed v o a nairobi